dab xoogan ayaa ka kacay bartamaha suuqa labaad ee magaalada hargeysa oo loo yaqaano suuqa idaacadda dabkani ayaa bilaabmay abbaaro labiyo tobankii habeennimo ee xalay ciidamada debdemiska booliska milatariga iyo shacabka magaalada hargeysa oo iskarabsanaya ayaa xakameeyey dabkani kooxaha ku howlanaa deminta dabkani ayaa hawshooda waxaa caqabad ku ahaa suuqani oo aan lahayn waddooyin waafiya taasi oo sabab noqotay inuu saacado badan qaato sidii loo demin lahaa dabkani inta uu socday ka qayb qaadashada deminta suuqani ayaa waxaan bartamaha dabkan holcaya ku dhex waraystay cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah ganacsatada ee hantidooda ku gubatay goobtani isagoo oo dul taagan meheradiisii oo gubanaysa ugu yaraan meherada halkan ku yaalla ma tirikoobi karo waa meherada yarar waxaan odhan karaa subaxdii waxaa meesha soo istaaga waa qofka ugu yar boqol kun buu sitaa qofka ugu yari inta ugu badanna waa la ogaya ilaahay baa og suuqa waa sariibaddii xaruurleydii weeyaan weliba iyo intii carwooyin iyo bacadlayaasha ahayd halka dambe iska haystay deerka idaacadda iyo muxuu ahaa suuqa idaacadda halka iska haysteen marka waxaan odhan karaa dee wallaahi suuqaynu ku qiyaasi karno ma aha ma aha suuqaynu caddidiisa ku qiyaasi karno waa meherada laga warrawixi jiray oo ilaahay ilaashan jiray alxamdulilaah maanta waxaynu leennahay kii waa heenba uu gubtay kanna waynu ku samraynaa insha allahu tacaala wax khasaaro weynu maanta inta ay noo soo baxayna weli ma hayno oon ahayn hantida ummadeed insha allahu taala alxamdulilah alxamdulilah sida uu noo xaqiijiyey taliyaha ciidanka dadamiska somalilan axmed maxamed sawaaxili ayaa sheegay in aanay jirin dhimasho iyo dhaawac midkoodna balse uu khasaare baahsani gaadhay goobihii ganacsiga marka dabku inuu dab weyn ahaa dabka si fiican baan u baktiinay boqol iyo shan fireman baan la dagaalamayey lix iyo labaatan gaaraan la dagaalamayey afarta jiyaboon ka hareeranay waxaan xooggaa saarnay inaannu idaacadda aanu soo gaadhin soolarada aad ugu dhowaa marka xoogga waxaanu saarnay inaan soolarada aanu dabku gaadhin waan ilaahay mahaddi waan ku guulaysannay shicibka shicibku inkastoo ayna caawineen haddana dhibaatada aadna u badnaa oo baabuurtii meel aanu marnaan weynay cagtii meel aanu marnaan weynay wasaskiiyo tuubooyinkii meel aanu marnaan weynay marka shacabka waxaan ka baryayaa hana caawiyaan laakiin waddooyinka iyo meelahaan marnayo tuubooyinka meeshaan la marayno de waa ina noo banneeyaan marka dadweynaha iyo shacabka soomaliya waxaan ugu bushaaranayaa inuu caawo dab weyn ahaa hase haatee aanu baktiinay iminka aanu waxba dhicin marka khasaaraha iyo wixii sabababa iminka adun ku dhammaaday ku dhammaaday dabku hal kilomitir buu saaystay wax khasaaraha hantidaa ku hantidaa intuu gaadhay mahae wax dadanba waxba khas dee dadka ilaa uu dab qabsado ma waan toobayaan marka tani daris wana noqonaysa imka meel tan waa la banneeya goboni waa in sanduuli loo banneeya maayir ku-xigeenka iyo xildhibaanada caasimadda hargeysa ayaa qayb ka ahaa deminta dabkani waxaanay sheegeen inay u saareen guddi qiimaysa khasaaraha dabkani ka dhashay ilaahay bay mahad u sugnaatay ilaahii inoo sakhiray inaynu caawa xakamayno dabkaa ka kacay suuqa idaacadda maaha suuqii gobonnimo waa suuqa ku dhegsan deyrka idaacadda waxaannu si rasmiya u iclaaminaynaa dabkaas in la xakameeyey oo si dhammaystiran loo xakameeyey waxaannu u sheegaynaa dadweynaha reer hargeysa iyo dadweynaha reer somalilan iyo dadweynaha soomaaliyeed dhammaantood waxaannu u sheegaynaa dabkaasi inuu xakamaysan yahay garbahayga waxaa taagan dawladdii hoose xildhibaanadii golaha deegaanka debdemiskii wasiirkii amniga xogayihii dawladda hoose qof kasta oo ka mas-uula caawa debdemiskaa suuqa ku gubtay ee idaacadda khasaaro badan baa halkan ka dhacay beritoolaa si ofishiyaala oo rasmiya loo sheegi doonaa wixii khasaarey halkaa ka dhacay iyo masaaxadda dabku uu gaadhay ise afartii koorne dabka waa laga xakameeyey saacaddaa aynu ku sugannahay oo labadii habeennimaah dabku waa xakamaysan yahay reer hargeysa iyo reer somalilan waxaanu u sheegaynaa oan ugu bushaaraynaynaa dabkaasi inuu xakamaysan yahay ilaahay waxaan uga baryayaa qof kasta oo caawa ka qayb qaatay deminta dabka inuu ilaahay ajar iyo xasanaad u geliyo sidoo kale waxaan u ducaynayaa dadweynihii halkan ku ganacsanayey ee ganacsigoogii ku gubtay ilaahay waxaan uga baryayaa cawil khayr qaba inuu ilaahay ugu beddelo dawladda hoose hargeysa amba reer hargeysa way yaqaanaan oo iminka ilbaxbay ku noqdeen sida dababka loo demiyo marka ilaahay waa noo sakhiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda waan u mahadnaqayaa ee waxaad u sheegtaan dadkeenna inaanay culays badan iyo dhibaato badani aanu jirin waxaa in badan soo noqnoqda suuqyada hargeysa oo gubtay waa heen baa gubtay haddana waxaynu arkaynaa suuqii idaacadda caawa shufbeelay taas miyaan la odhan karin waxaad ka seexateen inaad wax ka qabataan suuqyadan sidoodii weli iskugu raran taasu miyaan la odhan karin mas-uuliyaddan idinkay dushiinna saaran tahay walaal dee iminka xilligii laga jawaabi lahaa su-aalahaas ma joogno caawa waxaynu u taagannahay debdemis ilaahay idamkii waynu ka jawaabi doonaa insha allah baadhista kadib xamse aljeesto v o e hargeysa